bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfaylaha ka dhowaada warkii hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaananku doorkan weliba ku mid ahaa qarax khasaare jeysidii oo kordhiyay gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaare roble oo shir guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran kulanlun ku hadlaya amniga oo laku qowday degmada baardheere somalilan oo isku dheraytay inay qayb ka ahto doorashada federaalka ahlu sunna oo muddo kadib dhaqdhaqaaqi ciidanka bilowtay gobollada dhexe mayku kasaasa siyaasiga taalibaan magacootay wakiilka qaramada midoobe warkaan yaasiin gudbi doon dhegaystayaal saasaato mayku jara in faransiiska iyo biyahayta kursi joogtada ee golaha ammaanka raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiise taariikhdu weliba ka beeganta labaatii sadiida bili sagaalaad ee setembar sanadka lamada kun iyo labaatii kowda intaas weli haana qodobada hiraabtan warkaananka doorkuranhaa ka dhawaada yoogi u faahfaahsan raafayla dhegaystayaal qarax khasaare jeysidii oo ku dhigi gobolka shabeellaha hoose qaraxan ohay miinada nooca dhow kulikuu dugo weliba xalay ku dhigay tuulada ambareso oo shan kilomitir injarta degmada baraawe oo ay xarunta rasmiga ee maamulka koonfur galbeed goobta qaraxa kudhii weliba degan oo xereen ata maleeshiyaadka macawisleyta oo dadka deegaanka eh hanaseyti oo la dagaalamo al-shabaab welibana qaraxa ku dhaladay khasaare dhaawace gudoomiyihii hore ee degmada baraawe aadan cumar madoobe oo madax ka haya xerada uuse qaraxa ku dhii weliba sheegay in todoba qof oo ah ciidamada ku suganaya goobta qaraxa markaasioo ka dhaawacmeen guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay weliba sheegay in qaraxa seytiyo ka dambeeyeen ururka al-shabaab welibana si cad sheegay inyo la dagaalamo doonaan ururkaas qaraxan khasaaraha jeysida ee ku dhihi tuulada ambareso ee degmada baraawe weliba ha ku toosay xili shalay magaalada markaa ka dhihi qarax oo markaa seytka qaraxii isqarxiyo ruux markaas la sheegay inuusa diyaariyahay qaraxaas ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble weliba uuse guddoomiyey shirkaha fogaan aragga eh oo xalay iyo waladeen madaxda golaha wadatashiga qaranka shirkan weliba diiradda laga saaray habsameyn socodka howlaha doorashooyinka dalka iyo weliba insidanka dhaqsiyaha badan limbilaw doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo oo la tixraacow jadwalkii doorashooyinka dalka guddoomiyaha guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal oo shirko qayb ku hay weliba golaha wadatashiga qaran la wadaagay warbixin ku saabsan howlaha guddiga ee ka eedin habsamin socodka howlaha doorashooyinka degmada baardheer ee gobolka gedo weliba lakuqowday kulanlun ku hadlayay amniga degmada iyo deegaanada hooskoyow kulunkan oo qayb ku haayeen mas-uuliyiinta maamulka degmada weliba diiradda laka saaraysay lan dardar gelin lahay sugowka amniga degmadaas saasaatow kulunka weliba lanku hadlay sidii caasimada ama sidii ciidamada shalduwan ee dowladda soomaaliya howlgalka dhin ee ururka al-shabaab unka fuli lahaayeen deegaanada hooskoyow degmada baardheere ee gobolka gedo saraakiil kulunku qayb ku hayti weliba farana dhammaan ciidamada inuu dardargeliyaan howlgallada amniga lakusugo waan lanku horseedo weerarada iyo fuliyahan al-shabaab kulunka welibaa ku qayb galaya abaanduulaha qaybta afartii saddexaad ee ciidamada dhulka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal aadan dhaqane kaalmooy iyo weliba abaanduulaha guutada tobanaad qaybta afartii saddexaad gaashaano dhexe cismaan sheekh cabdi qorax taliyaha ee saadka guutada tobanaad xidigle jaamac cabdi aadan oo ku sugan degmada baardheere ee gobolka gedo wasaaradda arrimaha banaanka somalilan oo war-saxaafadeeda saarti weliba ay ka sheegtay in maamulkaas usa qayb un ku hayna doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya war-saxaafadeedka iyo weliba wargelin toose usa siiyey qaramada midoobay midooda afrika midooda yurub iyo guud ahaan dalalka daneeyow arrimaha geeska qaaradda afrika sida ku xusan qoraalkan lakafaafi barta twitter-ka ee wasaaradda somalilan weliba ankadigaase maamulka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed shaqs- sheegashada matalaada been abuurka ee weli weli ku guda jirna dhegaystayaal warkii hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo xogaga andaacadka ahlu sunna ee gobolada dhexe weliba dhaqdhaqaaq ciidan iyo kuwadana qeybo ku mid ah gobolka galgaduud maalmo kuleed markii madaxa kooxda sayti iyo horeedanka nagadeen gobolka ahlu sunna oo tan iyo dabyaaqadii bili february ee sanadkii lamada kun iyo labaatankii ka maqnaaytay gobolada dhexe iyo markii inkuureytay weliba hogaanshi toddobaadkii hore laka aragay siyaaradda sheekh yuusuf diireed oo markaasi ku qeyb galeen deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud dhaqdhaqaaqyada xoogaga ahlu sunna ayay ku bilaabeen gobolada dhexe weliba barbardareerna kulamo madaxda iyo ahlu sunna deegaanada galmudug iyo kala qaadeen odayaasha beelaha si markaas laanoolay doorkii siyaasiga ahlu sunna waan lanku horseeda shacabka ma- waan lanku hors- waan lanku horseeda shabaabka markaasayti iskabileeryahay gobolada mudug iyo weliba galgaduud hogaanka ahlu sunna weliba maalmo ka hor deegaanka hurshe iyo kaga dhawaaqeena dagaal kuniina ee maleeshiyaadka al-shabaab wararka weliba ayay sheegahayna in hogaamiyaha guud ee ahlusunna waljamaaca macalin maxmuud sheekh xasan faarax iyo madaxii xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo taageer hub eh iyo markaasi ku heleen odayaasha qabaa'ilada qaarsho hogaanka ahlusunna weliba saasoo kale sabtidii deegaanka huurshe iyo ka qaabileen saraakiil uus horkahayy taliyaha guutada tumayshanaad ee qeybta labaatii koowaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal mascuud maxamed warsame kaasi iyo weydiisteen inus markaas reedhangnaga hubkii beelaha dhuusmareeb iyo weliba guraceel ayay ku wareejiyeen bilii february lamada kun iyo labaatankii kureed dagaaladii dhowrka maalmood dareeray ee maamulka galmudug markaasi oo kala galeen magaalada dhuusmareeb jenaraal mascuud oo ku mid eh saraakiilii markaasiyadii barbaaris- eh, barbaaradii ahlu sunna haddana weliba laliyaa waa kuma ku mowqif duwanye ee kooxdaas usoon markaas injanjar dhiniga madaxtooyada galmuduga ilwaraadii weliba ay sheegahayn in xoogaga ahlu sunna iyo hadda dhaqdhaaqyada xoogdiyay markaasiyo ku wadaan jidka hiriyo gurceel iyo weliba xalaale gurceel ilaa iyo aagi balanbale xoogan weliba markaasiyada la sheegahaya in laka arigay deegaano ka dhow dhow bilo eena balihood iyo weliba lajiidle meelo huurshayn markaasi ku sugan yihiin hogaanka ururka madaxtooyada galmudug oo ku walacsan abaabulka ahlu sunna ee gobolka waliba talaadadii iyo saraakiila ciidamada meelka dhow ee deegaanka hurshe iyo kula kulameyna odayaasha walgorodkii weliba ganacsatada kale ee kujeeda gurceel xeraale balihood iyo weliba lajiidle oo markaasiytiyo kula hadleen eena suuragaal celinta ahlu sunna ayuu markaasiytii ku codsaday inuu kala shaqeyn dowlad goboleedka galmudugga dadka adoorso siyaasadda dalka weliba markaasiytiyo ka sheegayna in ujeedka unkuwiin ahlu sunna ee xilligan us-aya sidii xubno ee ka fikir ee lankadara lahay golaha shacabka silumid eh si eena dhacdadii sanadii lamada kun tumi lamadii ilaa lamada kun tumiliti xildhaariyaasha weliba way sheeganaa in een, doorashada muhiim ta ahlu sunna ma ogsa markaas xilligan suurtagala korta in xubno kuwa ladirta baarlamaanka federaalka xildhaariyaasha weliba ee iyo qabana muddadii ahlu sunna ee ka maqnaaytay gobolada dhexe in habsa- ee, habsami socodka dhiniga amniga eh laku daraamiyo obso deegaanada galmudug shacabkuna weliba muddadaas saytiyo kordhiyeen weerarada markaasi oo ka jeystaan deegaanadaas iyo markaas halisgeliya amniga magaalada dhuusmareeb xarunta maamulka galmudug ee dhuusmareeb iyo weliba deegaanada hoos koogu qaarsho weliba ku dhiyay tiro qaraxyo eh mararka shal duwan weliba shacabka markaas madaafic iyo ka garaaceena garoonka diyaarado eena eh, ero dhegaystayaal mararka qaarshan weliba shabaabka ee madaafic iyo ka garaaceen garoonka diyaarado ee na- gobolka galgaduud inkuweyn ee waasnuur ahlu sunna weliba laka amaanay mid fahansan xaaladda dagaalka ee al-shabaab welibana taasaytii sheentay in al-shabaab markaasaytiyo ku roran dhulkii ahlu sunna ka arimiyaasi muddadii lamadii iyo weliba tobankii la dhaafiya taalibaan weliba ay weydiistay xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu markaas khudbad ka jeediyay madaxda ahdu- adduunka ee markaasi ku qeybgalo shirka golaha lindanley ee ku dareer new york welibana magacaawatay afhayaansha fadhisha ee doha suheyl sahem iyo weliba inuusa nagada safiirka afghanistan ee qaramada midoobay salika sheegay warqad iyo aragti Reut- reuters ee talaadadii wasiirka arrimo banaanka ee taalibaan amiir khan mutagi weliba codsiga markaas ka deersiya warqad usan diri xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres isniintii mutaagi weliba codsaday inuus hadalla intiis markaas lagu guda jara shirka sanadlaha ee golaha guud kaasu markaas la gabagoyay maalintii isniinta ee dhegeystayaal ee guud ahaan walintaa gabagaba warkii hiraan miising ku dhunsaassan idaacadda raadiyaha bayro dhegeystayaal warkan warnimada intiladan kulmana sidaasiyo nabadgelyo
Wa 89.5 FM Radio Baydabo